جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عوتي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxa idaacadda islaamiga alandalus qodobada aad ku maqli doontaanne waxaa ka mid ah kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay kelimad muhiim ah oo afayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka jeediyey xafladda xiritaanka mucaskarka sheekh maxamed amire howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa bogaadiyey weerarkii mujaahidiintu uu ka fuliyeen magaalada kismaayo ee lagu beegsaday ciidamada saliibiyiinta maraykanka banaanbaxyo looga soo horjeedo dhulboobka kooxda ritada ka wado magaalada muqdisho ayaa ka dhacay degmada dayniil ee gobolka banaadir maktabka dacwada wilaayadda islaamiga ee bakool ayaa duura sharci ah usoo gebagebeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bay ayaa daafuray tartan cilmiya dhex maraya ardayda rowdada al furqaan ee degmada buulo fulay بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxa xad ah taariikhduna ay tahay sagaaliyo labaatanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol toddobayo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay kelimad muhiim ah wafayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka jeediyey xafladda xiritaanka mucaskarka sheekh maxamed amire sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo xaaris cabdulqaadir mucasarkii sheekh maxamed mire maantay meeshaasuu ku xiran yahay
waa dufco cusub oo ciidamada mujaahidiinta oo soo qaatay fariidada icdaadka ee tobabarka kuna biiraya dufcaadka isdabajooga ah ee kasoo baxa xeryaha tobabarada ee mujaahidiinta geesiyadan ee kasoo aflaxay mucaskarka shahiid sheekh maxamed mire jaamac allaha u naxariista mucaskarkan oo ka mid ah xeryaha tobabarada ee ka furan wilayaadka islaamiga waxay muasasada alkataa'ib kusoo bandhigtay isdaarkan kelimad maqal iyo muuqala oo afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere allaha xifdiya uu ka jeediyey xafladii qalinjibinta mucaskarka sheekh maxamed mire oo ahaa weligii hore ee wilaayaadka islaamiga
ذتني نسمات الليالي korinta uusan isdaar ku soo gudbin kelimada soo xiritaanka mucaskarkan ee hogaanka sare ee mujaahidiinta waxaa lagu daafurayaa mashaahiid murugo badan iyo muuqaalo saameyn leh oo soo bandhigaya dhinac ka mid ah jasadka ummaddan ee gubanaya waa si ay muuqaaladan xanuunka badan ugu booriyaan muslimiinta inay birta u qaadaan sidii gurmadkii ugu habboonaa loola gaari lahaa ehelkeena ku dhibaataysan marinka khaza حنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاه منيب sheekh cali maxamuud raage xafidahullah ayaa ugu horeen kelimadiisa kaga hadlay ahmiyadda sunnada tadaafuca isagoona sheegay inay tahay sunno soo jireen ah oo allah koonka uu dhigay taasoo astiraaca u dhexeeya xaqa iyo baadilka islamarkaana ah midaan isku bedelin wakhtiga iyo xaalad kasta intaas kadib waxa uu sheekhu soo hadal qaaday murugada iyo dhibaatada muddada ku dhowaad labada sano ka taagan magaalada khaza oo maanta maraysa mid ka mid ah heerarkii ugu xumaa ee gumaadka uu cadowga ku hayo muslimiinta magaaladaasi waxa uu ku dharaaday ka hadalka saameynta duqeymaha wuxuushnimo ee cadowga iyo dhanka kale xamlada gaajaysiinta iyo go-doominta ah ee lagu dhibaateynayo shacabkaasi wuxuu intaa uu sii waday hadalkiisa dhanka kale tilmaamay in waxaa ka jira khaza ay tahay in laga barto duruus iyo cibar ku filan in lagu waana qaato iyadoona in badan ay dhacday inay soo noqnoqdaan wax la mid ah dhacdooyinka filistiin oo muddo ku dhowaad boqol sano ay la nool yihiin muslimiinta dhulkaasi waxaan ka baranaynaa arrimo badan arrinta ugu horraysa ka baranayna waxaa weeye aafada iyo ayaan darada ka dhalatay kala qoqobka ummadda muslimiinta in waddamana loo kala sameeyo xuduudna loo dhigo dhibaatada ka dhalatay ee kuwa maalin la baabi'inayo maanta waa la falastiin hee ha la baabiyo khariidadda ha laga tiro maxaa yeele annagaa nagala arkay damiir la'aanta marka aafada kala qoqobka annagana maanta maxaan rabaa waddankii yaraayee soomaaliya dhihi jirna waxaan rabaa hee in labaatan loo qaybiyo tii horeana ku gubanay oon ku rafaadsanna waxaanu ka baranaynaa oonu arkaynaa waxaa weeye cadaalad darrada xeerarka iyo qawaaniinta reer galbeedka iyo waxaa la yidhaahdo qaramada midoobey iyo baanbaanta la sameeyey cadaalad darrada waa ka baranaynaa iyo dulmiga ay leedahay waana da'bi soo jiri jira weligiis gaaladu qawaaniin kasta hadday samaysato haddii muslim wax yar oo nacfi uu kelaayo qawaaniinta waa la baabiya waxay ku magacaabi jireen hay-adihii xuquuqda bani aadamka ama xuquuqlisaankaay ku magacaabi jireen ee markii gaal la taabto qaylin jiray nin culimaad koor wuxuu yidhi xuquuqul insaan haddaad maqashaan asha ku jirtaa aljinsiya ma ahan alcahdiya waaye oo maxaa loo jeedaa alinsaan alkaafir insaanka kaafirkaa weeye xuquuqul insaanka loo doodo muxuu yahay alinsaan alkaafir leh waay kan gaalkaa waay marka waxay caddaysay reer galbeed qiyamkooda been tahay in wax kasoo qaad uusan jirin xuquuqul insaan waxaa la yidhaahdo inay been tahay kelimada afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la daawan karo muddo ku dhowaad soddon daqiiqo ayuu sheekhu kaga hadlay dhinacyo kala duwan oo muhiim ah isla markaana ku saabsan xaaladda uu dalku marayo mawaadiicda uu sheekhu ka hadlay waxaa ka mid ah dhulboobka iyo dhibaatada ay hoggaanka kooxda riddada ku hayaan muslimiinta magaalada muqdisho isagoo sheegay in dadka wada dhibaatada aan looga hari doonin xadgudubka iyo boobka ay wadaan isla markaana mujaahidiintu ay la xisaabtami doonaan cid weliba oo ku lug leh dhibaatooyinkaas ka dhanka shacabka waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mida xamar waxaa ka socda maanta dhulboobka xase gurguurta uu ku haayo soomaalida muslimiinta soomaaliya uu ku haayo dhulboobkaas oo aysan jirin cid ka badbaaday hadday tahay hanti caama hadday tahay mid khaasa hadday tahay goobo cibaado sida masaajid waxaa la midkaa hadday tahay goobo waxbarasho hadday tahay goobo caafimaad iska daaya hadday tahay qubuuro meel ka badbaaday boobka dhulboobka xase gurguurte haba yaraatee ma jirto waxaad maqlaysaan maalin kasta islaamo waa yeellaah odayaalla waa yeellaah gurigoodii cagaf la geliyey idaacadaha ka ooya warbaahinta ka calaacalay haddaba waxaan leenahay cid kasta oo runtii ku lugu yeelata arrinta iyada ah ee waxaa weeye ka qayb qaadata dhibaatada loo geysta dadka muslimiinta ah hadday askari tahay haddii waxaa weye mid madax sheegta ay tahay haddii oda dhaqameed uu yahay nooc kasta uu yahay mujaahidiintu insha allahu tacaala ma cafin doonaan
maruu ka hadlayey fashilka xamladii ashaala dirirka ee xasan gurguurte uu wakiilka uga ahaa yahuudda iyo nasaarada waxa uu sheekhu sheegay in mujaahidiinta ay allah filligii ku guulaysteen in gebi ahaanba ay burburiyaan qorshiya cadowga ee ahaa carqaladeynta ku dhaqanka shareecada islaamka ee ka jira wilaayaadka islaamiga maanta intay joogtaa marka maantay intay joogtaa ilaah baan ku madnayna subxaana wa tacaala dhulkii ay shalay ku soo ordeen oo diyaaradaha maraykanka iyo turkida iyo waxa weeye ku soo kaxeeya murtadiin caddaan iyo madow gaalo dhan isku soo bahaysteen waxay sacbiyaan oy orriyaan oo idaacadaha ka qayliyaanba saddex sane iyo qadaadiic maanta itay joogtaa meeshii ay ka bilaabeen biyuhu waa uga soo dhowaadeen
afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa sidoo kale waxa uu mujaahidiintii allah gacantooda ku ciqaabay cadowga ugu hambeliyey nasriga iyo nimcada uu allah siiyey waxaan halkan marka uga mahad celinaynaa allah subxaana wa tacaala ilaahayga jabshay cadowga intaa la ekaa ee suukeenna bahaystay ayaan halkan uga mahad celinaynaa allah subxaana wa tacaala waxaan leenahay ilaahayow adaa mahad iskale adaa gaalada naga guuleeyey awooddeena qaladana ma ahayn mahadinta alle kadibna waxaan halkan uga hambalyaynaa una mahad celinayaa ciidamada mujaahidiinta ee geesiyaasha ah ee waxaa weeye cadowga iyagaa u bardhigay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay shuhaadadiinna ha aqbalo dhaawiciinana ha bogsiiyo asradeennana iyo asrada muslimiinta oo dhanna ilaahay gacanta cadowga ka soo baxsho dhiiggiinna waxaad u hurteen ood u bixiseen raayadaad tawxiidku inay sara marto dhiiggiina dhiiggiina iyo dheecaankiina waxaad u bixiseen in shareecada ilahay la tadbiiqiyo dhiiggiina iyo dheecaankiina waxaad u bixiseen in gabdhaha muslimaadka ahi ay xijaabnaadaan oo xijaabkooda sharaf ay ku xiraadaan dhiiggiina waxaad u bixiseen in masaajiddii iyo manaaradihii laga dhigtay goob qayil oo lagu- qaad lagu cuna laga dhigto inaad daahirisaan daahirisaan oo rijsigii iyo qurunkii gaalada ay ku haysay aad ka daahiriseen in jimcaha iyo jamaacadu ay masaajidkaa ku ognaato ayaad dhiiggiinna u bixiseen dhiggiinna waxaad u bixiseen ummadda muslimiinta sharafkooda iyo cirdigooda in la ilaaliyo waxa aad qabateen wax la koobi kara ma ahan ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadkaa idiin saaro ugu dambeyn waxa uu sheekh cali dheere allaha xifdiye la hadlay maamulka iyo mucalimiinta xeryaha tababarada ee mujaahidiinta kuwaasoo uu ku bogaadiyey doorkooda muhiimka ee ku aadan oo adeegidda muslimiinta waxaa uu sidoo kale la hadlay ciidamada mujaahidiinta ee kasoo aflaxay mucaskarka sheekh maxamed miire jaamac allah u naxariiste waxaan u mahad celinaynaa idaarada mucaskaraadka macalimiinta iyo howlwadeennada walaalaha mucaskaraadka aan maanta martida u nahay runtii waxaa tihiin gurmadka ugu horeeya ee ay filanayso walaalihiinna muslimiinta ah ee furimaha dagaalka cadowga ilaahi subxaanahu wa tacaala uga soo hor jeeda waxaa tihiin waxaa tihiin rag lagu tashanaayo lasoo fiirinaayo waxaan kaloo leenahay walaalaha macalimiinta iyo idaaradana ilaahay subxaanahu wa tacaala dadaalka iyo juhdiga ay bixiyeen miisaanka xasanaadka ha u saaro walaalaha ardada ah ee iyaguna intaa dadaalayay ee juhdiga iyo sabarka badan bixiyena iyagana waxaan leenahay wixii idinka baxay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro ilaahayna subxaanahu wa tacaala midaad ku faraxdaan maalinta qiyaamaha ilaahay ha idinkaga dhigo mucasarkii sheekh maxamed mire maantay meeshaasuu ku xiran yahay
howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose howlgal gaar ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afmadow ayaa lagu dilay murtad jimcaale khaliif ordheere kaasoo ah askari ka tirsan booliska ridada jubbaland waxaana laga soo qaniimaystay qorigii uu sitay dhanka kale banaadir waxaa xogo dheeraad ah laga helayaa qarax lala beegsaday fariisin murtadiintu ku leeyihiin xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiliwaa waxaana qaraxaas ku dhintay laba askari oo murtadiin ah oo uu ku jiro murtad cabdisalaan oo ahaa taliyihii fariisinkaas waxaana sidoo kale ku dhaawacmay laba kale oo murtadiin ah oo ku sugnaa isla fariisinkaas mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa bogaadiyey weerarkii mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada kismaayo ee lagu beegsaday ciidamada siliibiyiinta maraykanka nuur cali warsame abuushayba ayaa sii ambaqaadayaa mu'asasada almalaaxim oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacidada jasiiradda carabta ayaa baahisay bayaan lagu bogaadinayo weeraradii dhowaan ka kala dhacay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo iyo magaalada alqudus kuwaasoo lagu beegsaday yuhuudda iyo maraykanka bayaanka ayaa lagu yidhi waxaan ummaddeenna muslimka ah ugu hambalyaynaynaa howshii ay qabteen ee geesiyaasheeda baytulmaqdis xilli laba ka mid ah geesiyaashaasi ay magaalada gumaysiga ku jirtay ee alqudus dil iyo dhaawac ugu geysteen tiro ka mid ah sahaynada allahna ay la kulmeen kadib markii ay yuhuudda dhadhansiiyeen wax ka mid ah dhibaatada ay ku hayaan ehelkeena khaza waxay sidoo kale mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta bogaadiyeen weerarkii dhowaan ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo kaasoo khasaar isugu jiro nafi maalba lagu gaarsiiyey maraykanka waxaana lagu yidhi waxaan sidoo kale guud ahaan ummaddeena si gaar ah walaalaheena soomaaliya ugu hambalyaynaynaa camaliyaddii nowciga ahayd ee ay ku beegsadeen dhufaysidii shayddaanka ee xarunta taliska maraykanka ay ku lahaayeen garoonka kismaayo waxaan allah uga mahad celinaynaa inuu u suuro geliyey beegsashada maraykanka oo ah halbowlaha sahaynada burburinta gaadiidkooda gaashaaman iyo xaruntooda taasoo ay si dheer tahay inay dhimasho dhaawaca gaarsiiyeen ameerikaanka waxaana fadliga allah ee weyn ka mid ah in mujaahidiintaas u adeegsadeen naafaynta mid ka mid ah cadaada ugu daran ee ay leedahay ummadda muslimka ah ayaa lasii raaciyey bayaanka dhowaan ay ahayd markii camaliyad nooci ah oo ka dhacday garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo lala beegsaday xarun ay ku sugnaayeen saraakiil iyo ciidamo ameerikaan ah waxaana howlgalkaasi dhimashay dhaawaca ku noqday qaar ka mid ah saraakiisha iyo ciidamada maraykanka sidoo kale weerarkii ka dhacay magaalada barakaysan ee alqudus ayaa lagu dilay toddoba ka mid ah yuhuudda halkaa lagu dhaawacay soddon kale
mahadsanid walaalka banaanbaxyo looga soo horjeedo dhulboobka kooxda ridada ka wado muqdisho ayaa ka dhacay degmada dayniile ee gobolka banaadir marwaan maxamed ayaa ka waramaya banaanbaxyo markii dambe isku bedelay iska horimaadyo ayaa saacadihii lasoo dhaafay wuxuu ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho kaasoo u dhexeeyey dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka ridada dadka deegaanka ee ku dhaqan degmada dayniile ayaa si weyn uga hor yimid iskuday dhulboob oo murtay xasan gurguusa damacsanaa inuu ka sameeyo xaafado ka tirsan degmada dayniile shacab cadhisan hoose tohob ayaa ka hortegay maleeshiyaadka murtadiinta oo doonayay inay burburiyaan nolol dad shacab ah ay degan yihiin oo ku yaala degmada dayniile ee muqdisho waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada dayniile oo dhigay banaanbaxyo ay uga soo horjeedaan dhulboobka gurguurte waxaa sii kordhaya dhulboobka xasan gurgurta oo ka wada muqdisho iyadoo shacabka muqdisho markaan isku dayayaan inay ka hortagaan boobka dhulka ee xargaha goosta ee kooxda ridada ee ka wada muqdisho mahadsanid marwaan maktabka dacwada wilaayadda islaamiga ee bokool ayaa duura sharci ah usoo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkaas inoo eegayaa waxaa weli halkoodii ka sii soconaya dowraadka sharciga ah ee maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool uu u qabanaya qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada dowraadkan oo lagu qaadanayo duruus kala duwan oo sharci ah waxaa inta badan ay ka soconayaan deegaanada miyiga ah ee hoostaga degmooyinka xudur waajid iyo rabdhoore halkaasoo ummadda lagu gaarsiinaya diintooda islamarkaana looga digayo xumaha iyo wax weliba oo dhaawici kara diintooda mid ka mid a dowraadkaasi waxaa dhowaan ay ka dhacda deegaanka wardhiigley oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waxaana dowradan ka faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaankaas munaasabad si heersaraa loo soo agaasimay ayna ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin culummo nuqabo waxgarad waalidiin ganacsato iyo marti kale ayaa dhowaan ka dhacday gudaha deegaankaas halkaasoo lagu soo gebagabeynayay dowradan oo muddo socotay shiikh aadanyare oo ka mid ah culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa kelimad tawciyaa ugu horreyn munaasabadda ka jeediyey marka walaalayaal sida isan ogsantiin diinkan ilaahay daqiiqado may ku maarmaw walla aamaw geeko wal ku maarma kor lama wal ku maarma kor sidin wal ku maarma kor qofka madhamadaw sidi maalmood gaajo madilaas laakiin hal daqiiq inti neefto sankaha ku bat gidaalanka nagat diin ilaahay may ku maarmaw aslaangnimo may ku maarmaw tawxiid may ku maarmaw ilaahay diinshay marna mal ku maarmaw markan wala unugyeeka inta badan ka dadaalan may la aame may la dhame walaalayaalow wal intaas dhang ninku muhiimsan ajar diin ilaahay ninku muhiimsan marka walaalayaal wal hal faa'iidaysadoy diinka ilaahay hal jeeladoy maleeq madker garaar oo ka mid ahaa nuqabadii ka hadashay goobta ayaa dhankiisa kelimad dardaaran u badan munaasabadda ka jeediyey haddii waliba waa dowladii dadlangobadi uniin waliba waa aan dhabar adeegnano fadheenano kitaabadan qobsaneeno dowladii geeka gebagabaningata hoob dowladii la gebagabaayo ilmo dhan wal gebagabaayo inta ku kutabaanana ilmo ma gebagabaawun walaalayaal kitaabadii la akriisadaay ma gebagabaawun may gebagabaaway kitaabkii geeka la akriisadaayay baryaalkan lanfadhiyaa gebagabadiisata may derdeernoo aha lahajaaladiimad weydinoy ra'asul haddii una muslimiinana ra'asulmaalkan diinkanu ra'asulmaalkan lahajaaladiis lahaanoy qaar ka mid a ardaydii ka faa'iidaysatay dowladaasi sharciga ah ayaa goobta ka hadlay waxayna dhanka kale soo bandhigeen qayb ka mid a duruustii ay qaateen muddadii dowladda ay u socotay xaflad oo geekmayninhaytay gebagabadii dowladii xafladii ayanin hayti kolba intay ha ku qiibkallay maylanaa oo dowladaas ha qaadatay ku faa'iidaysatay ilaahay marne maylena siinku ajarsii ilaahay waan marna inshaa dadkii ziyaadsaday ka dhagamay ka camal fali ilaahayni weelo walaayada islaamka oo marne hanin qaaday ani marne insheegada diinkan ilaahay ku faa'iidaysano waliba wah lanin akhriyo dhadhanshay marne insheegada waliba waa hana dareensida hanin rorti oo intaas juhdi anibidina kolba maylana ilaahay siinku abaalmari maa hiya salaatu salaadmeed asalaatu salaata cibaadatun cibaado way cibaadadii ah oo daati aqwaalin qoolyaalo an saahib ah iyo afcaalin ficilyaaliya an saahib ahta قولكاس إفعلكاس أو مفتاتيهاتين أون لك فرفر داو بالتكبير تكبير لك فرفر داو تكبير تلك كفرفر ده ومختتمات لك ختم أيو بالتسليم سلام لك ختم أو على من تجيب صلاة صلاة للي أي كواجبات ومركن لانك كواجبات لانسده أو يلا تجيب صلاة صلاة ما كواجبات على كل مسلم مسلم كل جي يكواجبات صلاة مرك لان أو مسلم كل جي يكواجبات مسلم كاس أو بالغ إن بالغ مسلم مديلر أنت ما يكوباي قال كي يكوباي قال صلاة ما كواجب بالغ إن لهري لانك بالغ هاينه أنت تنهجالي عاقل إن لهري لان عاقل هاينه أرجع مجنون أو كله يا تنتك جار مركن dowradan lagu soo gebagabeeyey deegaanka wardhiigley oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool ayaa qayb ka ah dowraha taxana ah oo bilihii ugu dambeeyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool uu ka qabanayay deegaanada hoostaga degmooyinka xudur waajid iyo rabdhuure kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid a bulshada ku nool deegaanadaasi mahadsanid abuuxasaan ugu dambeyntiina ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa daafuray tartan cilmiya dhex maraya ardayda rawdada al furqaan ee degmada abuula fulay bashiir muxidiin ayaa ka waramaya قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay maalmo kadib markii la qabtay xafladdii gebagabada tartankii dadka waaweynaa markan wuxuu maktabka tarbiyada iyo tacliintay wilaayadan doorkooda uu siinayaa daayarta ku xidhan misena wax ka barata madarasada alfurqaan si gaara qaybta rawdada dhowaan waxaa la daafuray tartan cilmiyeed dhex maraya ilaa iyo afar majmuuco oo ka kooban wiilal iyo gabdho ku tartamaya qur-aanka kariimka iyo adakaaraadka ay ku bartaan madarasada haddaba tartankan qaabka uu soconayo iyo majmuucaadka ku tartamaya waxaan wax ka weydiinay maamulaha madarasada alfurqaan ee degmada buulafullaay majmuucaadka horta waa afar majmuuco ayaa marka u dhisnay marka musaabaqadan horta waa waxay u dhexaysaa madarasada alfurqaan qaybta rawdatul atfaal waa carruurta yaryar waxaa u qeybanaya ilaa laba qaybood hadda waxaa tartankooda noo bilowday qaybta qur'aanka waxaa loo qeybay ilaa afar majmuuco marka qaybtan qur'aanka dhiganaysa majmuucada marka kow sayid maxamed cabdulxasan iyo majmuucada kale axmed gurey marka labadaas majmuuco aa maanta tartan berri insha allah waxaa tartami doona majmuucad kale gabdhaha ayakana oo caisha bint abubakar sidiiq iyo majmuucada kale xabsa bint cumar aa berri ballansan insha allah marka waa nooca nooceedana waa cusub yahay horey looma qaban ardaydan yaryar musaabaqo looma qaban musaabaqo gudaha laakiin waa loo qaban jiray laakiin in barxadda laisku imaado tartan loo qabto waa hadda ugu horeysa ka hor inta aysan bilaaban weydiinta su'aalaha labada majmuuco ee kale ah sayid maxamed cabdulle xasan iyo alimaam axmed gurey ayaa mid kasta waxa ay soo bandhigeen shucuurkooda iyo waxa ay rajeynayaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنا مقايدة رفض واحد أبشر أبو بكر مجموعة أن كسول مجموعة سيد محمد عبد الله حسن مجموعة أن لترتمان مجموعة سيد أحمد قري مين برجاء انت قول قالن خير بدن رجيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أنا مقاعد روعب سمة أبشر أبو بكر مجموعة أنا كسونا أحمد قري مجموعة أنا تراني سيد محمد عبد الله عبد الله حسن وللرجاء أنتون قول قادن dadkan walilana guulintiinus la qaadan qabanqaabada iyo agaasinka musaabaqadan waxaa iska leh maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo heestagto madarasada nooc waxbarasho ee alfurqaan guddiga tartan cilmiyeedka oo qorituur u sameeyey labadan majmuuco ee kale ah sayid maxamed cabdulle xasan iyo alimaam axmed gurey ayaa ugu dambeyn qaabkan ku waday weydiinta su'aalaha haddane su-aasha waxaa iska leh majmuucatu asayid axmed gurey waxayna leedahay sidatan iqra' من قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا إلى آخر السورة سورة التغابن قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقاعد عبد الرحمن آدم حسن مجموعة أنكسونا سيد أحمد سيد محمد أحمد قري سيد أحمد قري مجموعة أن لتطمئن سيد محمد عبد الله حسن سؤال جوابتها دين اسكتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ما شاء الله inay sidala falaa in akhriyo in kale lajnat taxkiim iyo macallin maxamed سؤال الويدي مجموعة سيد أحمد قري ما يبان جوابنا سصح إيه ساس دراتيانا ما يبليين لما درج إن شاء الله
الله أكبر ما شاء الله su-aal labaad aan diyaar garoobo in sha allah ilaa hadda bilaw kale maraan ugu dambeenna markii ay soo idlaadeen weydiinta min lixdii su'aal ee majmuuco kasta loogu talagalay wuxuu guddiga ku dhawaaqay natiijada iyo majmuucada ay guusha raacday لماذا مجموع مجموعة سيد محمد عبد الله حسن إيو مجموعة لماذا هايتي سيد أحمد قري ساس درادية مايبا هادو هرجره مجموعة لماذا هايتي سيد أحمد قري مايبا نشال سينددانا تمين إيو كو ديبي عشان غولو كويت مجموعة سيد محمد عبد الله حسن إيو تمين إلا مولو كويت مجموعة سيد أحمد قري إن شاء الله مايبا نلوك هرجره ديبي عشان درجو
saas daraadya mayba guulaysay kadhikinta majmuucatu sayid axmed guray allahu akbar maa sha allah maa sha allah waxaa loo ballansan yahay labada majmuuco ee xiga tartankan uu soo diyaariyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay kaas oo dhex maraya caaisha bintu abibakar iyo majmuucada kale ee xafsa bintu cumar waxaana ay qayb ka yihiin ardayda wax ka barata rawdada alfurqaan ee degmada buulafullaay mahadsanid abu ayman warbixinta warkiisane waxa ay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligaana waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh